dhammaadka sanadkii labada kun labaiyo labaatankii deegaanka raskamboni waxaa laga dhagax dhigay garoonka diyaaradaha ee deegaankaasi dhismaha garoonkan qeybo ka mid a ayaa hadda la gabagabeeyey iyadoo uusan ahayn garoonku mid caalami balse uu yahay garoon la filayo inuu wax badan ka bedeli doono baahiyaha socdaal ee ka jira deegaanka raskamboni iyo weliba deegaanada hoos yimaada garoonka diyaaradaha ee deegaanka raskamboni ayaa waxaa lagu bilaabay si isku tashi kadib markii bulshada deegaankaasi ay bilaabeen jaridda dhirta garoonka iyo weliba banayntiisa kadibna waxa uu sheegay in guddoomiyaha dhismaha garoonka laga caawiyey oo ay caawiyeen dad muxsiniina guddoomiyaha degmada badhaadhe ee gobolka jubbada hoose maxamuud fanax oo ka warbixiyey marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray dhismaha iyo wakhtiga la furi doono garoonka diyaaradaha ee deegaanka raskamboni oo hoostaga degmada badhaadhe garoonkaas waa runtaa marka hore waan bilownay annagaa bilownay ka degaan ahaan baan u bilownay iska wax qabso yaan ku bilownay sababtaa markaa rabto in lagu caawiyo meel eber ruuxay caawiyaya nina kaa yeeli maayo marka saad hadda ka horba maqasheen annagaa bilownay masaarihii iyo baangadi baan qaadanay dhagaxaantii baan gurnay waan meesha waan yar qardeen markay nagu adkaatay dee cabasho badan baan samaynay in nala caawiyo marka adugu ilaahay fadligiisa iyo dadaal badan kadib caawimaad baan helnay si fiican baa naloo caawiyey dowladda kenya ayaana caawisay khaasatan dee nin aad kheyr laha siiye baa gacanwin ka geystay oo maaragtay heerka maanta uu joogo gaarsiiye ruuxa sadaqada hadduu bixiyo anu ma jecel sadaqa in la sheego laakiin dee lisaanulxaali aqna can maqaal baliyada waabari sacba laguma qari in walba ogyaha cidda samaysa hadda waxaa la sameeyey ranwey marka taas hadda dhammaatay iyo meeshii muxuu ahaaye weytinkii baa la sameeyey marka ta kalena waa diyaar terminaalki iyo meesha laga hagalay wax odhan hadda hadda la diyaarinaya si kastaba ha ahaatee deegaanka raskamboni ayaa waxa uu dhacaa koonfurta magaalada kismaayo waxaana laba boqol toddobaatan afar kilomitir ee u jirta magaalada kismaayo waana deegaan ka mid a deegaan xeebeedka deegaanada dowlad goboleedka jubbaland